isagoo qoslaya oo gacmaha ku dheggan madaxweynaha dalka eretereya ayaa lasoo sawiray waxaana xasan iyo asyaas ay ka wada hadleen arrimo la xiriira iskaashiga sida laga soo xigtay madaxtooyada muqdisho xasan shiikh ayaa la sheegay in madaxweynaha eretereya uu ka codsaday inuu taageero dowladiisa uu ku jirto xaalad kala guur ah una baahan cid ka caawisa waxay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada xasan shiikh ayaa dalka shiinaha uga qayb galay shir u dhexeeya xukuumadda biijin iyo madaxda wadamada afrika kaasoo xoogiisa uu ku qotomo waa shirke dhaqaalaha waxaana uu xasan fursadda ka qaybgalka shirka uga faa'iideystay la kulanka madaxweynaha eretereya inkastoo eretereya ay siyaasad ahaan isku dhacsan yihiin etoobiya haddana kuma kalsoona dowladda federaalka inay tahay mid cadaawadda etoobiya kala kaashan karta xukuumadda asmara waxaana loo arkaa inay tahay mid saacad walba isbedeli karta oo u nugul madaxda etoobiya xasan shiikh ayaa la ogaaday in muddaxileedkiisii hore uu tegay magaalada jigjiga halkaasna uu kaga dhawaaqay in dhulka soomaali galbeed ay etoobiya leedahay haddana wuxuu sheegayaa in etoobiya ay si sharci darro ah soomaaliya dhul uga haysato arrintan oo u muuqata sida ay siyaasiyiin badan sheegayaan in uu ku marin habaabinayo shacabka soomaaliyeed